aad baan ugu faraxsanahay mas-uuliyadda igu soo wareegtay waxaanan filanayaa oon jecelahay inuu ilaahay ila qabto sidii aan u hirgelin lahaa waxay amisom iyo adduunkuba iga sugayaan waxaan jecelahay inaan horta xasuusiyo arrintani inay tahay horta arrin soomaalida u taalla shacabka soomaalida siyaasadda soomaaliyeed inta gacanta ku haysa inta dibadda ka joogta ta u taalla inta walaalahooda aynanaku ka midnahayna taa iyaku ay doonaan koolba halkay iyaku doonayaan inay gaadhsiiyaan kuwii wax la qabanayay baan nahay haddaan uga soo leexdo xagga ciidannimada aan anigu ahay iyo ciidamada aan hor joogo iyaduna xilkeediio gaara bay leedahay maanta arrimuhu si ay u socdaan sidii sidii marka hore ay ahayd ee ciidan meeshii soo degay magacu doonayaba ha yeesho oo cadow gaara la dagaalamaya maaha meesha waxa taalla waxa taalla ciidamo adduunyada oo dhani ay raalli ka yihiin ay soomaalidu raalli ka tahay oo cabbaynaya itaalka ciidamada dowladeed ee t f g gu ay leedahay maanta kuwaasaa la daba socdaa fikradda ay iyaku leeyihiin iyo habkay u nidaaminayaan iyo sida kolba xeeladda ay la yimaadiin iyuun baan taageeraynaaye wax jadiida oon la nimidin ma jirto haddii ay tahay dib qorshaynta ciidamada imika la qorsheeyey ee la leeyahay sektero gaara soomaali la qaybiye kama dhigna waxay ka dhigan tahay nidaamkii ciidanka oo la habeeyey maadaama ciidamada lasoo biirin doono oy soo gaari doonaan ilaa ciidamo ku dhow labaataniyo kun oo midya meel ka socda xukun qudhaatanale amisomku waxa weeyaan aabba qudhaatay leeyihiin amar midaatana way fulinayaan anu kuwaasaan afhayeenkoogu yahay